ujeeddada shirkan maanta aanu qabanay kulankan laisugu yimid horta waxaa isu yimid sidhi govermentkii sida meeyarkii guddoomiyihii degmada guddoomiye xaafidadii degmada hay-adihii mataqaanaa guryaha iyo horumarinta bulshada ka shaqayn jiray iyo communitiga soomaalida hadday noqon lahayd odayaashii haweenkii aqoon-yahankii ganacsatadii ujeedadan waxaa weeyaan in laga hadlo dhibaatada dadka soomaalida ama east africaanka ka haysta dhinaca guryaha iyo dhinaca mataqaanay horumarinta dhaqaalahaba
waa maxay marka dhibaatada aad aragteen ee haysata ee bulshada ka soo jeeda bariga afrika ee weliba dhanka guryaha ka haysata ee aad isugu yeerteen duqa magaalada iyo dadka arrimaha ka shaqeeya inay halkan isugu yimaadaan waa maxay dhibku
su-aal aad u fiican weye dhibka ugu weyn waxa weeyaan inagu runtii waxaanu nimid waddan ka duwan waddankan ku noolayn hadday noqoto dhinaca loo nool yahay si kasta markii loo eego waxaynu leenahay caruur aad u fara badan baynu dhallaa faamiladeennu lix shan toddoba sideed ciyaaraynu leenahay waddankana laba iyo saddex bay leeyihiin marka guryaha la degayey ee lagu noolaanayey umahay dadkeennu ma ay haystaan wax baahidoodii guryo ee qoyska ku filaan lahaa wax kaafiya ma haystaan waxaad arkaysaa guryaha la dhisayaa waa laba qol hadday u bataan waa saddex qol ama hal qol inaguna halkii qoys baa wuxuu leeyahay toddoba iyo sideed iyo sagaal ciyaal ah marka waxaanu kala hadlaynaa sidhiga nimanka mataqaanay madaxda magaalada ah iyo dadka kale hay-adaha kale ee ku shuqul leh arrimahan guriyeynta in ay qorshahooda iyo balaankooda cidi balaankooda ay ku daraan in dadka east afrikaankihi baahidooda la kafeeyo oo lagu daro balaanka sidhiga qorshaha sidhiga lagu daro oo guryaha la dhisayo mustaqbalka ama haddaba gacanta lagu hayo laga dhigo guryo familada sayskoodu ballaaran yahay ku noolaan karaan dabcan waxaa hadda aad u soo baxaysa ee magaalada minneabolis inay ka mid tahay magaalooyinka kobocooda dhaqaalu aad u korayo meelo fara badan oo dadka jaaliyadda soomaalidu ay ku noolaayeen ama kuwa ka soo jeed bariga afrikana guryo cusub baa laga dhisay oo aad u ballaaran waxaanan ka warhayaa in dadkii deegaanada ku noolaa ay hadda ka baxayaan iyadoo loo aanaynayo guryahan oo sidaad sheegtay aan ku filnayn dhismo ahaan dadkii iyo weliba lacagtoodu qaali ah marka waxyaabaad ka dalbanaysaan maamulka dowladda ee magaaladan minneabolis maxay waxyaabahaanu ka dalbannay waxaa ka mid ah in kow sidhiga minneabolis qorshaheeda iyo balaanka guryaheeda ama guryaha mataqaanaya dadka shaqaysta ama waddanka ku cusba immigrantga sideenoo kaleete marka la dhisayo ama in la dhisaba ay noqoto go-aanka iyo qorshaha lagu dhisay qayb lanaga geliyo inaynu qayb ka noqonno decisionka marka la samaynayo aynu input ku yeelano oo mataqaanay aynu mataqaanay aynu qayb ka noqonno qorshihii hore ee lagu bilaabayey in sidhigu waxalla wixii development ama horumarin ama hadday noqoto dhaqaale iyo maalgashi ay samaynayaan in dadkeenna communitigeena soomaalida ama east afrikaanka inay qayb ka noqdaan arrinta ayada oo runtii mataqaanaa ilgooniya lagu eego communitiyada kale inaga soo horeeyey sida mataqaanaay irishka oo kale juwishka oo kale dadkii waa hore boqol sano toddobaatan sano ka hor waddanka yimid waxyaabahay ku horumareen waxaa ka mid ahaa inay sheegtaan baahidooda oo aynan la gabanin oo ay dhahaan waxaanan u baahannahay communitigeena waxaan kuma fiicna innagana tiibaa lanaga rabaa inaynu samayno midnimadeena ilaalino waxaynu markaa lanaga rabaa in codkeennu uusan noqonin wax un dee iska free ah ee uu noqdo waxaynu kula xisaabtanno iyagu marka aad la hadasheen marka oo qolada maamulka aad la hadasheen codsigiinna ama baahideenna maxay yidhahdeen waan ka qabanayna markii aanu la hadalnay runtii waxay dhaheen waanu idin dhegaysanaynaa waxaan rabnaa inaanu communitiga dhegaysanno aanu mataqaanaay baahidiina dhegaysanno markii la dhegaysta kabacdi way isku noqonayaan waxay go-aankay marka ay say u arkaan bay inala soo sheergarayn doonaan inala qaybsan doonaan marka ayadaa ah baynu markaa ayay go-aan loo dhan yahay la wada gaari doonaan